barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington waxaad ku soo dhowaataan idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrband iyo weliba efemyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha oktoobar waa sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi sandheere
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadka ku saabsan adeysiga dhallinyarada soomaalida ee baraha bulshada
aniga facebook markay noqoto baraha bulshada si weyn waxaan u isticmaalaa facebook waxaan xasuustaa laba kun iyo labiyo tobankii oo kale markii ay iigu badnayd bay ahayd oo aan xasuusto maalin anoo isticmaalayo oo moobeelkayga ku jira waxaan joogay markaasi magaalada hingalool ee gobolka sanaag ayaan gidaar jeeray kadibna gacan ayaa waxaa iga soo gaaray dhaawac dumarku iyo raggu haddeer bara bulsho intaba waa lagu wada simanyaha waa yeelkii kii ciroolihii ahaa kii dhallinyaradii ahaa kulle in loo wada siman yaha aad u moodaa waxaa sidoo kale barnaamijka intuu socdo aan ka marnayn oo aad dhegaysan doontaan dhinaca iyo heesaha
ciyaarihii ayaa iyagana idiin haynaa marka horese warkii caalamka xeerbeegti ka socota dowladda federaalka ee maraykanka ayaa ogolaatay eedeymo loo jeediyey qof ka mid ah dadkii ay ku socotay dacwaddii baadhista la xidhiidha in ruushku uu raad ku leeyahay doorashada maraykanka in kale dacwaddaasuu hormood ka yahay ninka lagu magacaabo robert muller warbixin ay c n n tu sii daysay xalay xilli dambe ayaa waxay soo xigatay qof odhanaya in qof loo jeediyey dacwad qofkaasoo loo kaxeeyey xabsiga ama loo kaxayn doono xabsiga dhahdee maalinta isniinta afhayeen u hadlay xafiiska muller ayaa isagu ka gaabsaday codsi uga yimid telefishinka c n n si uu arrintan usii faahfaahiyo telefishinka c n n ayaa sheegay in qareenno la shaqeeya master muller la arkay iyagoo sii gelaya maxkamad ku taala magaalada washington d c oo dowladda federaalka raacsan halkaas oo xeerbeegtidu ay ku kulmayeen si ay dacwadaha u dhegaystaan muller ayaa isagu dabool adag saaray macluumaadka ku saabsan baadhista la xidhiidha dadkii laga yaabo inay ku lug lahaayeen in ruushku uu raad ku lahaa doorashadii maraykankii in kale baarlamaanka dowlad goboleedka katalunya ee dalka sbain ayaa codka madax bannaanida u qaaday jimcihii gobolkaasi iyagoo isku raacay inay noqdaan dalka madax bannaan sbain intiisa kale talabadaasi waxaa soo dhoweeyey sharci-dejiyaasha katalunya iyadoo ay markaasina ay ku heesayeen heesta katalunya qaraarkan oo ay markaasi gobolkaasi uga go-ayaan sbain intiisa kale waxaa soo dhiraandhiriyey koox xag jira oo islamar ahaantaasina doonaysa in sbain inteeda kale ka go-do uu hogaamiyo madaxweynaha dowlad goboleedka katalunya carles bentamond kaasoo markaasi baarlamaanka markay kulmeen ay isku raaceen codad gaar iyo toddobaatan kuwaasoo haa ku codeeyey halka toban ay kasoo horjeesteen laba codna ay noqdeen kuwo garalaada dhegeystaan laba codna ay noqdeen kuwo aan markaasi codkooda si wanaagsan u dhiibanin ra-iisul wasaaraha dalka sbain manuel rahoy ayaa isaguna ka hadlay arrinkaasi sheegay inuu yahay mid aan la aqbali karin
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad degeysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada maanta haatanna waa barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso noogu soo deeriyey wareehayga yuusuf maxamuud yuusuf
dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada boosaaso barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaan uga hadli doonnaa sidee ayay dhallinyarada soomaaliyeed baraha bulshada u isticmaalaan barnaamijka waxay kala qaybgalaya balqiise maxamed xasan iyo maxamed saalax oo ku sugan magaalada boosaaso iyo cabdifataax xaaji dhammaantood waxay ka mid yihiin dhallinyarada magaalada boosaaso ugu horreyn waxaan kusoo dhoweynayaa maxamed saalax ee maxamed kusoo dhowow barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a yuusuf waa mahadsan tahay iyo v o eba runtii waxaan aaminsanahay mowduucan baraha bulshada in ay tahay waxyaabaha maanta ay bulshada soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamkaba si weyn loo isticmaalo oo hadda aan oran karnaba dunidiiba waxay noqotay social media oo dadkii oo dhan xaggaas ayay ku jiraan wasiirkii kii biyoolaha ahaa qofkii dhallinyarada ahaa gabadhii guurdoonka ahayd iyo wiilkii doobka ahaaba dhammaanba halkaasi ayay iska helayaan ayaan aaminsanahay bara bulsho inta maqanay kusoo biir inta joogtaana waxaan aaminsanahay in sida wanaagsan u isticmaasho balqiso maxamed xasan waa dhallinyarada magaalada boosaaso balqiso bal arrimaha baraha bulshada haweenku door nooceeya ayay ka ciyaaraan bismillaahi raxmaani raxiim dumarku iyo raggu hadeer bara bulsho intaba waa lagu wada siman yaha waayeelkii kii ciroolihii ahaa kii dhallinyaradii ahaa kule in loo wada siman yaha aada u moodaa marka wax hadeer ay dumarku ku gaar yihiin isticmaalka baraha bulshada ma jirto wax walbaa lagu isticmaalaa baraha seeti waxbaa lagu kala iibsadaa wax walbo ha marka haweenkuna intaas unbay qaabilsan yihiin oo dee ragga inta sida u isticmaalaan unbay u isticmaalaan kuwa waxaa jira si wanaagsan u isticmaalaan kuwana dee sida qaabka daran bay u isticmaalaan hadba qofkay ku xiran tahay shaqsiyadiisa iyo isticmaalka suu usoo galay internetka inuu u isticmaalo qaabka uu doonayo cabdifataax xaaji maxamed aftax bal arrimaha ka waran waa mahadsantahay yuusuf waa salaamaya idaacadda v o a iyo dhegeystayaasheeda sidaad noogu martiqaadeen barnaamijkan aragtideyda ku saabsan baraha bulshada iyo dhallinyarada waxaynu ognahay baraha bulshada iminka inay noqdeen mid ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan dunida tan oo isku xira oo horseeday in caalamkii uu noqdo sidii hal tuulo oo kale uu horseeday caalamkii inuu isu soo dhowaado islamarkaana barihii bulshada iminka waxay noqdeen wax essential u noqday amase aasaas u noqday wax walba oo maanta ninkii wax xayeysiisanaya ninkii wax walba horumar wada ninkii fikrad wada intii wada xiriireysa waxaa muddaa baraha bulshada iminka inay noqdeen kaalinta koowaad waxyaabaha loogu isticmaal ka badan yahay bulshadii isu soo dhoweysay ummaddii meel kale fog joogtay dabcan isu keentay sidoo kalena dee marka laga hadlayo baraha bulshada had iyo jeer dadka maskaxdooda waxaa kusoo dhaca waxyaabaha negativeska ay leeyihiin dabcan waxyaabahan yani dibudhaca oo negativeska ay leeyihiin waxaa ka badan inta faa-iidooyinka ay leeyihiin baraha kani bulshada sidaynu la soconno waata waa mahadsantahay cabdifataax maxamed saalax dhalinyaradu soomaaliyeed baraha bulshada door noocey ayay kaga qayb qaadan karaan dibidhiska dalka aad baa mahadsantahay yuusuf mar kale dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ognahay inay dhalinyaradu tahay lafdhabarta bulsho kasta dhalinyarada soomaaliyeed maanta waxaan oran karaaba marka loo eego bariga africa waxaan odhan karnaa waa kuwa ugu badan ee isticmaala baraha bulshada siba facebook iyo whatsapp hadday noqoto waxaan aaminsanahay inay door muhiima ay ka qaadan karaan nabadda soomaaliya oo ah in dhacdo kasta oo dalka dhacda ay u wajahaan hab fiican waxaan aragnaa dadka soomaaliyeed inta badan waa dad orali la dhaho dad u badan weeye oo ah waxay dhegta ka maqlaan inay markiiba ka jawaabaan oo aan iscelin karin waa dad caatifad baa dad la dhahaa saa darteed dhacdooyinka dalka ka dhaca inta badan dadku way ka falceliyaan oo facebooka iyo maalmo ayaa la haystaa baraha bulshada iyo youtube-ka iyo marka waxaan dhihi karnaa dhalinyarada soomaaliyeed uguna baaqayaa inay dhanka wanaagsan uga qayb qaataan taas ayay waxay noqonaysaa inay dhisaan dhallinyaradu mar kastoo dhacdo timaado ha isticmaalaan hal hashtag ay ku baaqayaan in dhanka wanaagsan wax lagu dhiso waxaan aaminsanahay dhallinyaradu inay noqon karaan kuwo wax dhisa kuwo ka qayb qaata horumarka dalka ayna ku xidhan tahay keliya inay facebookooda iyo barahooda bulshada ay tub wanaagsan u isticmaalaan waxaan xasuustaa in uu yahay facebook meelaha mataqaanaa qofku hadba say u isticmaala ay ku xidhan tahay markaan bilaabayay facebook waxaan xasuustaa in xilligaasi ay waxaa jirtay waxaan arkay maalintii ugu horreysay gabadh sawirkeeda soo dhigtay facebooka dabeetna waxaan arkay nin friendiska ka mid abaa leyk yiri waagaa shacab badannina ma jirin leyk buu saaray dabeetna hebel hebel leyk dis photo anna waxaan u fasirtay leyktii jacaylkayd waxaa idhi anna waa ku jeclahay kumantigan ku idhi so waxaan xasuustaa marka baraha bulshadu dee haddii aad dhanka kale u isticmaashidna dhankeeday leedahay marka waxaan aaminsanahay dhallinyarada soomaaliyeed haddii ay tub wanaagsan u isticmaasho oo ay toosiyaan inuu horumar badan uu keeni karo wax badan oo dalka ahna lagaga qaban karo qaar badan dadka waxay moodaan in dhanka negatifeka caan lagu noqdo oo wax xun in la sheego waxaan ognahay dadka soomaaliya ugu caansan inay ka mid yihiin dad badanoo wax xun faafiya laakiinse waxaa sidoo kale jira in dad badanoo wax wanaagsan sameeyey ay caan ku noqdaan waxaan arki karnaa in social media ay saameyn leeyihiin maanta waan aragnaa soomaaliya siyaasadeeda waxaa la dhahaaba in xukuumadii ugu dambeeyo kale waa xukuumad facebook bay dadku ku hantaan annagu aan jeclayn inaan kusii fogaado laakiinse n waxaan leenahay n maanta n social media weeye dunidu soomaaliyana social media ayay n maanta n wax badan aynu dhex galnay ee ha looga faa'iidaysto dhanka toosan waata weli waxaan ku guda jirnaa ee barnaamijka madasha dhalinyarada ee barnaamijka waxaa qayb ka ah ee qeybta dhalinyarada ee haweenka ah ee balqiiso ee balqiis waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee haween badan baa isticmaala ee baraha bulshada bal waxaad nooga warantaa ee haweenka maxay kaga duwan yihiin wiilasha baraha bulshada isticmaala s- qaab noocaya si u isticmaalaan dumarku inta badan waxaa u moodaa kuwa dee ugu isticmaalka badan inay yihiin Aa, aniga matalan markii laga hadlayo oo kale markaas saa usoo kacba haddaanan isticmaalin ama aanan eegin waxba iimayba jirtaba marka dumarku dee isticmaalka raggana waa la siman yihiin inta dee xaafadda iska joogta inta badan waa isticmaashaa inta shaqooyinkooda leen camaladooda kala raacaan laakiin waxa ugu badan ay isticmaalaan waa iyaga een, tan maxamed saalaxna waaba kasoo horjeedaaba in qaab wanaagsan ee d- ee dib u dhiska dalka loogaga qayb qaadan karaba wax loogaga qayb qaadan karaanan jirin wax si wanaagsan loo isticmaalayay ma jirto ama dib u dhiska dalka ahaato ama abaara ha ahaado ama si kale xataa haddii ay jiraan qaarkood waa yaryihiin boqolkiiba toban baan oran karaa inta waxa wanaagsan ku isticmaasha inta kale waa wada maxaan kuu sheegayey ee waaya balqiiso ee waxaad iga warantaa maxaa oran kadhaa marka oo dhalinyarada soomaaliyeed si khaldan bay uga faa'iideen baraha bulshada hadalkaa waxaa ka dhadhansanayaa inay jiraan dhalinyaro si khaldan u isticmaala baraha bulshada haahey waa isticmaalaan oo maxaan kuu sheega hadeer sawiradaaba ugu fududba hadeer sheeyada la isku diro intooda badanna waxaa u moodaa wax oon maxaan kuu sheegayey diintan aanan ku wanaagsanayn in lagu isticmaalo ee waayahay maxamed saalax ee maxamed ee baraha bulshada ee balqiis waxay sheegtay in dhalinyaradu ay si khaldan uga faa'iidaystaan haba ugu badnaatee ee khadka oo kale markaa gasha ama nin dhalinyara gabar uu la hadlo su-aasha ugu horreysa weydiinaya waxay walaal facebookaga ii soo dir marka dhibaato noocayay ka dhalan kadha n n way mahadsan tahay walaashay balqiis n runtii n sida ay sheegtay anugu kuma raacsani waxaan aaminsanahay n facebook n n wax badan in l- uu soo dhoweeyey laba qof oo kale dee qofka hadduu sawirka kuusoo diro adna adkiisa u dirtay waxay ka dhigan tahay inaad is aragteen kalsooniduna markasta waxay ku xidhan tahay adiga naftaada inaad ku kalsoon tahay qofkaasna dee hadduu isagu been kuu sheegayo n markaasi isagay ku dambayn doontaa laakiinse adiga qofkii evan waad la hadashay sawirkaagii brofailku saaranya ma qarsoona haddii aad u dirtaan ma aaminsanayn wax dhibaataa ka imanayaan En, waxaan aaminsanahay mar kastaba inuu en, social media uu yahay halkan ugu weyn ee faa'iidada lagu wada wadaago oo wax badan oo faa'iidaa lagu qaban karo ganacsi baa laga abuuray dad badan baa caan ka noqday oo meelo badan oo dunida en, fariimahoodii iyo raahyadoodii gaadhay En, waxaa lagu helaa bal baan odhan karnaa wararkii ugu dambeeyey hadeer inta t v la hor fadhiisto ama idaacad la dhegeysto way yartahay laakiinse war kasta facebooka xataa sawiradiisi wuxuuse oo dhan ayaad ka helaysaa qof kastaana wuu soo dhigaya ee cabdifataax xaaji ee cabdifataax ee arrimaha bulshadaan ka hadlaynaa gaar ahaan ee facebooka iyo ee khadka aaladaha internetka ee maxamed ee saalax iyo balqiisa waa dhegaysatay ada fikir noocayaa ka aaminsan tahay dadka sawirada ee baraha bulshada Eh, yuusuf waa mahadsan tahay waa la socday eh, si fiican baa ula socday dooda saaxiibaday eh, maxamed saalax iyo balqis maxamed xasan Eh, runtii waxay ka hadleen mowduuc markaasi taagan oo inuu jiri karo waxyaabo badan oo en, negatives ah uu leeyahay iyo waxyaabo badan oo wanaagsan oo laga dhaxlo barahan bulshada laakiin si guud hadba waa qofka dhinaca uu ka istaago ka fiiriyo ayuu ka arkayaa in eh, tahay waxyaabo khaldan oo kale ay ku badan yihiin qofka markuu dhinaca wanaagsan kasoo fiiriyana wuxuu arkayaa waxaasoo horumara iyo waxaasoo wanaaga iyo caalamkan uu isu soo dhoweeyey Eh, marka eh, runtii labadaasba iyadoo ay jiraan haddana dhinaca kale baraha bulshada waxaa moodeysaa inay u badan yihiin dhinaca waxyaabahan ma garanaysaa eh, taban oo aan wanaagsanayn eh, inay ku bateen tusaale ahaan oo kale wararkan beenta ah wararkan mucaaradnimada ah oo magaraysaa dowladaha lagaga soo horjeedo wararkan tusaale ahaan oo kale aan wanaagsanayn sidoo kale eh, waxaa aada ugu badan eh, maxaan ku yidhaahdaa dadkan maganaysa ku faafiya xumaha iyo waxyaabaha kan aan habbooneyn Eh, laakiin dhinaca kale intaasi oo dhan saameyna eh, waxaa moodaa inay qarinayso oo horumarkan iyo wanaaga badan oo loo isticmaalayo baraha kan bulshada taasaa runtii iyadoo ah wax magaranaysaa iyana wanaagsan waxay noqonaysaa facebooku sidii seef laba afle oo qofba dhinacuu isticmaalo markaasi ay wax u goynayso hadduu wanaag uga faa'idaystana runtii wanaag badan uu ku qabsan karo hadduu yahay inuu dadkiisa kula xiriiro inuu bulshadiisa caan ka dhex noqdo marka laga hadlayo baraha bulshada haddii ay noqoto tusaalaan kale qofka uga faa'iidaysto dhinaca xun inay keeni karto qofkii oo kale in isna de saasoo kale wax xumaan ku caanbaxo ama de waxyaabihii xumaa ay si sahlan ugu faafi karaan marka hadba waa dhinacii loo isticmaalaan aaminsanahay
social media waxaa aaminsanahay ama facebook iyo whatsapp iyo youtube markaan ka hadalno waxaa aaminsanahay inuu yahay meel dadka xorriyad siisay qof kasta oo u baahan inuu dareenkiisa ka hadlo si xora ayuu u bataaca oo u hadla gabadh ha ahaado wiil ha ahaado marka waxaa leeyahay social ha la isticmaalo si wanaagsan ha loo isticmaalo waayo waxaan arkaynaa qadiyad baa dhacaysa idaacadaha ama tiiviyada qaarkood waxaa laga yaabaa maamulka ay joogaan ama deegaanka ay joogaan in ay xukuumadda ka talisa ay ka cabsanayaan oo aysan dareenkaaga kaa qaadi karin dhacda jirta laakiinse facebook waxaa awoodaa inaad go-aankaaga kusoo bandhigtid hebel baan taageersanahay iyo halkaa waxaa ka dhacay waxaas ma jiraan marka waxaan aaminsanahay waa xorriyatu qowlkii la raadinayay iyo dimuqraadiyaddii la raadinayayba inay social media ku jirto dumar iyo rag ba ahaato laakiinse qofka akhlaaqdiisa halkii balqiis tilmaamaysa oo kale qofka akhlaaqdiisa isagay ku xidhan tahay waxaan leeyahay gabdho iyo wiilalow isu dira sawirro asturan oo kalsoonidana meesha dowdaaya waa sidaa uu sheegay saaxiibkii maxamed saalax aad baan ugu raacsanahay runtii waa sidau sheegay oo qofkii wuxuu sameeyey xorriyad uu qofka ku cabiri karo aragtidiisa dareenkiisa iyo bal wix markaas maankiisa ka guuxaya waayo waxaad dareemi kartaa marka meesha lagu qoro ma garanaysaa boostiga lagu soo qoro wuxuu ku leeyahay whats in your mind maxaa maankaga ka guuxaya marka qof walba wuu cabiraya marka dadka waxaan leeyahay si wanaagsan maankiina u cabira iyo maskaxdiina waxa ka guuxaya de kole aakhiradiinana ku xisaabtama intaasaan doonaya inaan kusoo koobo qaybihii ugu dambeeye barnaamijka madasha dhalinyarada ayaan joognaa idaacadda v o a balqiise maxamed xasan bal adiga nafsa ahaadaada markaa ka hadasho nafsadaada ka hadasho sidee u isticmaashaa baraha bulshada anugu berigii horean si aada u isticmaali jiro hadeer waxaa u moodaa gebigiisaba inaan soo gaabagaabeeyey sababtoo ah dee waa waqti lumis un waqti kaala maqna shaqadaada matalan u socotaay oo kale whatsappkii ama snaabkii baa rabtaa inaad wax ka eegtid waqtigii saacadiina way socotaa marka gebigeedaba inaan soo koobkoobaya moodaa camiladeed iyo howlaha kale qofka ka badan awgiisa in in maxaan kuu sheegayay qofka fikirka uu soo qaadayo meesha ku qorayo horta muxuu yahay ma la isweydiiyey fikirkan qofka soo qaadayo matalan waxbaa lagaga hadlayaa siyaasadoo kale siyaasadda maxay ka og yihiin qofka guriga joogo dee wuxuu doonooba isaga qoraya dee waxa sid miyaa la runba ka ahaynba waxaa la leeyahay fikirkiisa xur buu u yahay xur muxuu taa adigu gurigaaba joogtaa siyaasadii baadan wax ka ogeyn heblaayaadan wax ka ogeyn ma isaga qoraysaa un waa laisaga qorayaa marka waxiiba intaasay kusoo koobmeen youtube-ka iyo waxaasid iyo waxa la isticmaalo wax badan oo maxaan kuu sheegaa wax uma arko cabdifataax gabagabadii barnaamijka ay joognaa adiga ma isticmaasha baraha bulshada si wanaagsan anigu waxaan kusoo biiray laba kun iyo tobankii runtii dadka aadka u isticmaalana anigu kuma jiro oo afar iyo labaatanka saac saacad ama waxaan siiya ama saacadii bar maalintii ama afar iyo labaatanka saacadood waan ku jiraa dadka isticmaala runtii inkastoo aanan ahayn dadka had iyo jeer wax kusoo qoro ama si wax badan soo dhiga laakiin waxaan ka mid ahay dadka had iyo jeer dalacdayaasha ah oo wararka iyo waxyaabaha kala duwan ee markaasi lasoo dhigo had iyo jeer kala socdo anigoo dhinacayga ugu badan u isticmaala xiriirka asxaabta iyo ehelada iyo qaraabada aanu kala fognahay runtii sidaasaa magaranaysa ugu muhiimsan aanu isticmaala aniga facebooka waa sidaas
gabagabada barnaamijka maxamed saalax baraha bulshada caan ku yahay hadda boosaasu ku sugan yahay maxamed bal adiga qeyb ka mid ah inta ugu badan baraha bulshada waqtigaaga siisaa qaabna ay uga faa'idaysta aniga facebook markay noqoto baraha bulshada si weyn waxaan u isticmaalaa facebook waxaan xasuustaa laba kun iyo labiyo tobankii oo kale markii ay iigu badnayd bay ahayd oo aan xasuusto maalin anoo isticmaalayo oo mobeylkayga ku jira waxaan joogay markaasi magaalada hingalool ee gobolka sanaag ayaan gidaar jeeray kadibna gacan ayaa waxaa iga soo gaaray dhaawac oo waa lay kabay hadhow dadku markay i weydiiyeniyo maxaa ku jabtay waan kufay baan idhi ilaahay haiga cafiyo ilaahay haiga cafiyo beenta aan sheegay waxaan xasuustaa inaan facebook ku jabay wasaan u isticmaali jira waan ka hadlayaa oo waxaan ka mid ahay dadka baraha bulshada badanaa dhanka aaraahda ka dhiibta oo kale boga fiyooda oo kale aad baan ugu xidhnahay badanaana dhacdooyinka ay soo dhigaan ayaan aaraah ka dhiibtaa oo commentiga ka dhiibta halkaasi ayaa dad badan ay iga barteen oo maxamed saalax oo jooga hingalool oo v o a commenti ku qoraya ayaa halkaa la iga bartay sidoo kale waxaan in badan ka qayb galay barnaamijka xiisaha badan ee qubanaha v o a runtiina uga mahad celinaya asxaab badan oona halkaasi ku leeyahay oo wax badan layga soo qaato aad arki kartaa runtii waxaan oran karaa baraha bulshadu waa waa webi cid kastaaba ku jirto qof kastow dhanka wanaagsan u isticmaal aqoon baa laga faa'iidaa oo wax badan oo bejaj badan oo aqoonaa ku jira kuwo badan oo aad wax badan ka korsan kartaa ku jirta shaqaa laga abuura waxaan aaminsanahay wax badan in laga abuuri karo qorshe badanna dalka lagu soo kordhin karo laakiinse tubta wanaagsan ha loo isticmaalo shukaansiguna wuxuu noqonayaa bay ila tahay marka xaggaa la joogo qaybta yuusufow ugu muhiimsan aad ba umahadsanta guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadlaynay qaab noocya ay dhallinyaradu u isticmaalaan baraha bulshada waxaa barnaamijka igala qayb galaysay balqiiso maxamed xasan iyo maxamed saalax oo ku sugan magaalada boosaaso iyo cabdifataax xaaji dhammaan waxay ka mid yihiin dhallinyarada magaalada boosaaso waa anigoo yuusuf ah oo boosaaso joogo idin leh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi madasha dhalinyarada inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayaa wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
maasaanid maxamed kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno kulamo xiise badan ayaa maanta dhici doonaa oo horyaalada kala gedisan ee yurub laga dheela ha yeeshee aynu ku hormaran ku horumarino koobka genaraal daa'uud ee magaalada muqdisho ayaa shalay waxaa isaga horyimid ciyaartii kama dambaysta ahayd kooxaha kubadda cagta elman oo heerka koowaada iyo kooxda kubadda cagta jamhuuriya oo heerka labaad oo faynalka markaasi ciyaar xiise badan ku soo bandhigay gegada banaadir stadium ciyaartaasi waxa ay ku dhammaatay gooli waxba oo kooxda kubadda cagta elman ay horyaalkaasi ama koobkaasi genaraal daa'uud markii ugu horreysay muddo ku dhowaad labaatan sana ay ku guulaysatay waxaana naadigaasi sidoo kale ay xilli ciyaareedkan isku dayeysaa in marka horyaalka uu bilowdo ay waxdar ka dhigto horyaalkaasi waxay ka adkaatay naadiga jamhuuriya oo samafaynalihii sidoo kale soo dardartay naadiga horyaalka dalka soomaaliya ku guulaysatay ee dekadaha dhinaca iyo dalkaasi ingiriiska haddii aynu aadnana waxaa dhegaystayaal maanta la dheeli doonaa kulmo ka tirsan horyaalada yurub qaarkeed dalka ingiriiska kulanka ugu soo horreeya ayaa ah kulanka ugu xiisaha badan ee maanta dhacaya dalka ingiriiska manchester united ayaa gegadeeda waxay ku martgelin doontaa naadiga tottenham hatsbar labadan kooxood oo qaarkood ciyaartooy ay ka maqnaayeen islamar ahaantaasina midba mid kale ciyaar wanaagsan soo bandhigaysa mudooyinka ugu dambeeyey ayaa doonaysaa in ay dhinacba dhinac kale kooxda ay u dhigto ha yeeshee waxaa la arki doonaa natiijada marka kulankani oo goordhow bilaami doona muddo qadar hadda ay ka harsan tahay afartan daqiiqo wixii kusoo kordha ayaan dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa arsenal waxay la dheli doontaa naadiga swan city crystal palace waxay la dheli doontaa naadiga westham united liverpool iyo harrisfield town ayaa ah kulan la wada sugayo watford iyo stak city ayaa wada ballansan manchester city oo horyaalka hogaaminaysa waxa ay u socdaali doontaa naadiga west bromich albion naadiga a f c barnmouth iyo chelsea ayaa sidoo kale wada ballansan sidoo kale dhinaca iyo dalka talyaaniga ayaa dhegaystayaal waxaa maanta dhici doona laba kulan ha yeeshee kulanka xiisaha badan indhaha lagu hayo waa kulanka naadiga ac milan ay gagadeeda ku martigelin doonto naadiga yuventus rome waxay la dheli doontaa naadiga bolonya dhinaca iyo dalka spain naadiga alaves ayaa waxay martigelin doontaa naadiga valencia atletico madrid valreal ayaa kulan xiiso badan barcelona oo horyaalka hogaaminaysana waxay u socdaali doontaa naadiga atletica bilbao sevilla iyo lagnis ayaa sidoo kale dheeli doona dhinaca iyo dalkaasi jarmalka waxaa la dheeli doona kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi bayan liverkusen waxa ay martigelin doontaa naadiga f c colon hanoverna waxay la dheeli doontaa naadiga brusha dortmund herth berlin iyo hamburg ayaa dheeli doona hovenhami brusha monshon gladbach ayaa sidoo kale kulan markaasi maanta kulamada dhexi doona ka mid ah shalka oo for waxay la ciyaari doontaa naadiga walvisberg bayan munich waxay la dhiri doontaa naadiga resen ball sport libsig dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington dhegeystayaal qofkii ay seegaan warbixinada ka baxa idaacaddeenna waxay dib uga bogan karaan iyagoo booqda website-keena v o a somaly com haatana dhinacii heesaha waa heesay wada qaadaan fanaaniinta cawaale aadan iyo farxiyo kabayare
aaminta sagab iyo dayaxweege jacaylukamiyo axdi dhidibkii way adkaysaa oogta sagabkiyo oogta sagabkiyo dayaxweege amanada ruux ku aqaladiyo sharafehelkeed ogow ina tahay sida eri dhaban weyda ilmihii xiso olole aroos wacaniyo qoys islaamaba xogkoodii aynu taagno amanada ruux ku aqaladiyo sharafehelkeed ogow ina tahay sida eri dhaban weyda ilmihii xiso olole aroos wacaniyo qoys islaamaba xogkoodii aynu taagno gudub iyo ayl ogada kale lamadanood nogob iyo afke alalaasku ha isgaadhi amni badantii garoowa ahay u ekaane farxiyo ogolo gudub iyo ayl ogada kale lamadanood nogob iyo afke alalaasku ha isgaadhi amni badantii garoowa ahay u ekaane macaan ogolo jacaylo kamiyo dareen ula shale iyada urutee orahada habon orahada habon dhiyogida jacaylkamiyo dareen ula shale iyada urutee urahada habon urahada habon dhiyogiya iskaasiiyo imaankaade abow macaanow ku ogoliya sida ari dhaban wayda irbixi xisooreysa iska aqalkaad u fidaysiyo aroosa farxadwan allayle rabay iskaasiiyo imaankaade abow macaanow ku ogoliya sida eri dhaban wayda irbixi xisooreysa iska aqalkaad u fidaysiyo aroosa farxadwan allayle rabay murugiyo ayl odada kale ilamadanoon nogariyo afdheer halala sukuna ha isgaaro amni badantii garowaahay ku ekaane cawale ogo murug iyo ayl heestaasay wada qaadayeen fanaaniinta cawaala adaniya farxiye kabayar ayaa u dambeeyey barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu galabta afarta mar kale dib u kulmi doonno anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada voidnle sidaas iyo duhur wanaagsan
iskaasiiyo imaankaade abow macaanow ku ogoliya sida eri dhaban wayda irbixi xisooreysa iska aqalkaad u fidaysiyo aroosa farxadwan allayle rabay iskaasiiyo imaankaade abow macaanow ku ogoliya sida eri dhaban wayda irbixi xisooreysa iska aqalkaad u fidaysiyo aroosa farxadwan allayle rabay murugiyo ayl odada kale ilamadanood nogariyo afdheer halala sukuna ha isgaaro amni badantii garowaahay ku ekaane cawale ogo murug iyo ayl odada kale ilamadanood nogariyo afdheer halala sukuna ha isgaaro